warqadaha dibadda soo saartay oo sheegaysa in xogeyaha wakiilka xogeyaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ninka loo yaqaano nicholas hayson in uu baal maray dhaqankii waa asluubtii asluubtii un-ta uuna meel uga dhacay qarannimada iyo midnimada soomaaliya sidaas daraaddeedna aan soomaaliya laga rabin oo ay tahay soomaaliya inuu ka baxo waa kaa go-aanku haddana way ku cadda waa taa wasiir waa sidaa sheegtay warqaddana way ku caddaa go-aanka haddana waad noo sheegtay waxaan rabnay marka inaan ku weydiino waxyaabaha uu jebiyey ergegan soomaaliya joogay ee wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobe oo ahaa maxaa ka mid ah waxyaabo badan ilaa iyo markii uu yimid waxa uu samaynayey hadallo uusan u meeldayin oo uusan iska hubsan oo faragelin ku ah qarannimada iyo midnimada soomaaliya marka maree badan ayaanu si degan annagoo isla waa nin ku cusub soomaaliya arrimaheeda aan weli fahmin ayaa wakti la siiyey oo xukuumadda soomaaliya ay u sawirtay marka tii kuma uu uu caqli caqlisan kuma uu waana qaadan wuxuu sameeyey ugu dambaystii warqad un-tana ceeb ku ah soomaaliyana meel ku dhac ku ah sharafta ummadda soomaaliyeed iyo qarannimada dowladdeeda oo wuxuu bilaabay inuu xafiisyada dowladda qaar ka mid ah waraaqa u qoro amara siiyo wax u yeeriyo maaragta eedeymo aan jirin uu sameeyo wuxuu baal maray dareeqa la maro oo ah in qofkii ajnabiga isagoo kaleeta in wasaaradda arrimaha dibadda soo maro haddii uu rabo inuu xafiis dowladda soomaaliyeeda la xiriiro wuxuu u baahnaa in uu uusan u hadlin siduu isagu soomaaliya ka taliyo ousan qofna amara siinin ousan dadka weydiin wasiiro dowladda soomaaliya ousan weydiin maxaasaan u samayseen maxaasaad yeelaysaan waxaa kasoo jawaaba waxaa soo cadeeya waxaasoo dhan waa dhaqan aan habooneyn qofna dulqaadan karin qof ajnabiya inuu soomaaliya madaxdeeda saa ula dhaqmo marka taasaa ugu dambeysay waxay ahayd waraaq uu u diray wasiirka amniga soomaaliya waa taa wasiir warqadda uu wasaaradda arrimaha dibadda ka soo baxday waxaa ku caddeed ergeyga qaramada midoobay soomaaliya lagama rabo marka macnaheedu muxuu yahay soomaaliya lagama rabo waxa weeye meeshu ka yimid buu ku noqonay soomaaliya ma joogayo kama shaqeynay
waa taa goormu baxayaa marka
sida ugu dhaqsa badan oo oo ku urursan karo qalabkiisa wuxuu soomaaliya ka yaal sidaas waa taa marka fariinta dowladda waxaa la gaarsiiyey xogeyaha guud ee qaramada midoobay maxay tahay jawaabta laga sugayo marka jawaaba ma baahnin adigu haddii gurigaaga qof soo galo oo tiraahid ka bax dariska iyo waxaas iyo kuma laha maaragtay iyo qofka qofkaa kuusoo gala adeerkiis iyo shuqul kuma laha inay ku yidhaahdaan qofkan gurigaaga a ku jiro marka wadankan soomaaliya soomaalibaa iska leh maamulka markaa jooga ayaa taladiisa haya waxayna doosatay xukuumaddu ama maamulku wuxuu doostay in uu ninkaas soomaaliya ka baxo marka xogeyaha dibadda qurumaha ka dhexaysa arrintaas hadal kuma laha waataa wasiir marka ma jirtaa mar aad la fadhiisateen ergega oo aad kala hadasheen waxyaabaha keenay haatan in go-aankan la qaato
waan kuu sheegay in siyaabo badan loogu tilmaamay dhaqdhaqaaqa waxyaabaha uu sameynaya inaysan habbooneyn laakiinse tafaasiisha diblomaasiyiinta ajnabigaa soomaaliya jooga tafaasiisha iyaga iyo xukuumaddu shirarkooda iyo fadhiyadooda iyo kulamadooda ma aha dee wax oo maaragtay for public consumption wax dadkao dhani ay tahay in looga sheekeeyo maaha almuhiim waxa waaye ninka odagahi wuxuu ku xadgudbay maxaa la qaranimada soomaaliya iyo sumcadda dadka soomaaliyeed wuxuuna meel uga dhacay nidaamkii un-ta uu ku joogay soomaaliya soomaaliyana go-aan bay ka qaadatay inuu inuu ka tago waa tahay mudane wasiir dadka qaar ayaa shaki badan ka qaba go-aankan haatan la gaaray dadka qaar ayaana ku dhaliilaya dowladda in lagu degdegay taa maxaa kaga jawaabaysaa meel laguma degdegin dadka waxaa laga yaabaa inaysan ogeyn xogta ama aysan aqoonin nidaamka un-ta iyo dowladnimada waxay tahay iyo sharafta dowladda soomaaliya ay leedahay iyo ummadda soomaaliyeed marka hortaan anagu ognahay inaysan ogeyn baa laga yaabaa waxaa kaloo laga yaabaa inay yihiin dad iska qaayiday oo iska aqbalay in qatajnadii intuu iska yimaado soomaaliya wuxuu ka sameeyo ama ay u haystaanba in un-ta ay soomaaliya xukunto horeta ay yeeli karto ama dal kaleetoba hore oo soomaaliya ka yeeli karo laakiin madaxda hadda joogta oo cadaysay adduunka marar badan siyaabo badan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ugu horeeyaan in aan inaysan soomaaliya sidii caadadu ahaan jirtay ee looga bartay maaragtay mas-uuliyiinta ajnabiga ah oo yimaada iyay ahaan jirtay inaysan ahaanayn soomaaliya ay qarannimadeeda iyo midnimadooda iyo sharafta ummadda soomaaliyeed in dawladda jirtaay ay ay dhowrayso ilaalinayso qofkii ku xadgudbaana uu helayo natiijadooda